qaarku wuxuu ka dhacay waddada mashquulka badan ee makal mukarama meel ku dhow hotelka wehliye wuxuu ahaa gaari la dhigay waddada qarkiisa dhinaca qaraxuu ka dhacay waa degmada waaberi waxayna goobtan ahayd meel mashquul badan oo xilli galabkii ay ku shaahaan dadka deggan degmooyinka waaberi iyo howlwadaag hafayeen u hadla hay-adaha amniga oo lagu magacaabo qaasim maxamed roble ayaa tafaasiil ka bixiyay qaraxa iyo khasaaraha uu geystay abbaara galabtay saacaddu markay ahayd afartii galabnimo ayaa dhagar qabayaashu sirtii ay soo maleegi jireen oo u soo maleegi jireen ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed oo isku duuban ayay soo maleegeen gaari walxaha qarxa laga buuxiyey sida aad u jeeddaanba ayay hotel weheliye hortiisa ku qarxiyeen meel ay ummaddu u badan tahay oo soomaaliya ay u badan ayaa qaraxaasi ka dhacay halkaa ku geeriyooday qof shacab ah iyo kii naftialigaha ahaa oo gaariga waday sagaal qofna waa ay ku dhaawacantay markii ay arkeen ciidanka booliiska inaysan ka baxsanayn ciidanka booliisku uu ka horeeyo ka dambeeyo ayay arrintaas sameeyeen meeshii ay u wadeenna ma aysan gaarsiin halkaas ayay maaragta ku fashilmeen alxamdulilaahi khasaaruhuna intaas waan ka kaban doonnaa waa mahadsantihin gaarigu wuxuu ku jeeday xaggaas iyo madaxtooyada xaggeedu afkiisu aadsanaa intaas wixii ka dheeri ah oo faahfaahinana iyo sirta laga hayo iyo sida maaragta xogta la hayana markaana idinla qaybsan doonaa aadaa u mahadsantihin cabdulqaadir okey v o a muqdisho